bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan qodobada warka subaxnimo idaacadda isnaayo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wasaaradda beeraha hirshabeelle oo sheegtay in ay ka gaashaanteen fatahaadaha webiga shabeelle magaalooyinka jowbhar iyo beledweyne oo laga bilaabay olole nadaafadeed oo lagu xoojinayo bilicda dhakhaatiirta soomaaliyeed oo walaac ka muujiyey weji kale oo cudurka covid sagaal iyo toban ah xubnaha sarifka suuqyada iyo cayaaraha ayaad ku maqli doontaan warka dibaddana waxaa ka mid ah deeb khasaare geystay oo ka kacay cisbitaal ku yaala magaalada bakhdaad ee waddanka ciraaq
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxa ay ku dhawaaqday in xanuunka coronavirus ama covid nteen uu halis caafimaad ku yahay dunida ma qaadatay tallaalka oxford astrasonic ee ka hortagga cudurka covid nteen fahan ahmiyadda tallaalka covid nteen u leeyahay naftaada iyo bulshadaada samee wax walba si aad uga ilaaliso cudurka khatarta ah dadka aad sida aadka ah u jeceshahay ha dhegaysan wararka been abuurka ah ee ku saabsan tallaalka covid nteen tallaalka oxford astrasonic waa mid lagu kalsoon yahay waxa uuna badbaadiyaa nolosha dadka shaqaalaha caafimaadka dadka da-da ah iyo kuwa qaba cudurrada daran waxaa lagula talinayaa in ay sida ugu dhaqsiyaha badan isku tallaalaan raac tallaabooyinka caafimaadka ee saxda ah oo booqo maamulka caafimaadka ee deegaanka si lagu tallaalo
mar kale subax wanaagsan akhyaarta hawada naga dhagaysanaysay waa subax axada taariikhdu ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha afraad sanadka labada kun kow iyo labaatan inta aad maqasheen waxay ahayeen warka madaxdiisii imika u diyaargarooba qodobadii oo faahfaahsan wasaaradda beeraha hirshabeelle ayaa sheegtay in ay ka gaashaanteen fatahaadaha webiga shabeelle xilli deegaano hoostaga degmooyinka deegaanada hirshabeelle laga baqdin qabo in webiga shabeelle uu fatahaado ka geysto muddooyinka dambe guddoomiyaasha deegaano hoostaga degmooyinka jowhar mahadaay ayaa qaylodhaan ka muujiyey goobaha uu ka jilicaysan yahay webiga shabeelle islamarkaana sheegay inaysan jirin cid gacan ka siisay caratuurka goobahaasi si aan wax uga ogaano waxaan xiriir la samaynay wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabelle maxamed bashiir qaasim waxa uuna sheegay in ay wax ka qabteen goobaha uu webiga shabeelle kal hore uu ka sameeyey fatahaadaha gudahaan hirshabeelle meelihii ugu jilacsanaa feyskii koowaad arrimuur ayaa lagu sameeyey feyskii labaadna hadda ayuu bilaabanayaa waxaan xaqiijinaynaa in boqolkii sideetan aan dhihi karno meelihii ugu jilacsanaa ama kastarta ee ka imaan jirtay in wax laga qabtay inta dambe la dhamaystiri doono si kaliya laabana in wax soo saarka ay beeraleydu ay ku tacbadaan wasiir maxamed oo hadalkiisa sii bata ayaa tilmaamay in ay wax ka qabteen deegaano hoostaga degmooyinka mahadaay beledweyne iyo jowhar ayna wadaan wejiga labaad oo wax looga qabanayo fatahaadaha webiga shabeelle waxuuna beeraleyda ugu baaqay in ay ka faa'iidaystaan xilliga guga ayna tacbadaan dhulbeereedkooda
degmada beledweyne waa waa todoba iyo toban meelood shantii meelood ugu dambeey degmada jowhar feyska koowaad waa waxaa laga qabtay feyskii labaad marka uu bilaabanaa malcas sidoo kale marka dhammaan hirshabeelle berihi ugu jira casanaa walax ayaa laga qabtay oo halistii fatahaadaha lagu cabsitabay meyskii labaadna hadda ayuu bilaabanaya insha allah gudahaan hirshabeelle inay u diyaargaroobaan xilligii waxaa lagu jiraa tacabki wasaaraddu waxay boqolkiiba sideetan ka hortagtay meelihii khatarta ahaa ee fatahaaduhu ka imaan jireen labaatan ka dhimana wejigii labaad ee hadda hawshii bilaabanaysa ayaa lagu lagu maamulka degmada iyo gobolka iyo wasaaraddu waxay diyaar u yihiin ayagoo iskaashanayo inay ka hortagaan fatahaaduhu marka beeraleyduna waxaan leenahay loo howlgalo sidii wax loo saasaari lahaa si kastaba ha ahaatee beeraleyda ku nool deegaanada hirshabeelle ayaana tacbanin dhulbeereedkooda in ka badan hal sano sababo la xidhiira fatahaadaha webiga shabeelle oo cagta mariyey dalagyadii u beernaa iyo ayaa xaluufiyey wax soo saarkooda magaalooyinka jowhar iyo beledweyne ayaa laga bilaabay ololo nadaafadeed oo lagu xoojinayo bilicda sida warbixintaasi uu ku eegayo cabdicasiis xasan mucalim
magaalooyinka jowhar iyo beledweyne oo ka kala tirsan shabeellada dhexe iyo hiiraan oo ah labadii gobol ee laysku mataaneeyey islamarkaana uu ka aramiyo maamulka hirshabeelle ayaa waxaa maalmahan ka socda olole nadaafadeed oo lagu xoojinayo bilicda iyo quruxda labadaasi magaalo dhinaca beledweyne waxaa saxaafadda la hadlay duqa magaaladaasi nader tabaax maalin waxayna sheegtay inay wado olole nadaafadeed islamarkaana ay diyaar u tahay inay laba laabto ololahaasi waxayna bulshada ugu baaqday in laga shaqeeyo nadaafadda maadaama la galay xilliga roobaadka guga inaan wacyigelin u diro ama aan ka hadlo dhanka nadaafadda maadaama la galay xilli roobaad nadaafaddu waa iimaan nadaafaddu waa caafimaad nadaafaddu waa quruxda magaalo ama qoys ilaahay risteed nadaafaddu waa iimaanka barkeed waxaan leeyahay dhammaan aan ka wada qaadano nadaafadda annaga dowlad hoose ahaan waxaan leenahay ilaa iyo boqol iyo shan qofood oo nadaafadda ka shaqeysa dowladda hoose bishii waxaan sameynaa laba jeer ugu badnaan saddex jeer ilaa afar jeer in magaalada alxaaqo waxaan rabaa in xilli roobaad maadaama la galay boqol iyo boqolaal midna kuma filno inay ka shaqeeyaan magaalada gudaheeda inay nadaafadda ay ka wada shaqeeyaan waxaan rabaa inaan qof kasta oo muwaadin ah oo degan degmadan beledweyne ama afartan xaafadood inay nadaafadda ka qeyb qaadato waxaan aada u boorinayaa usoo jeedinayaa cid kasta inay ka qeyb qaadato nadaafadda sababtoo ah guri kasta markii nadaafadiisa gurigi gudihiisa iyo banaankiisa labadaba la nadiifiyo
jowharna xaafadaha waxaa ka socda olole qashinka lagu qubaayo si looga taxadiro cudurada faafa xilliga roobka taa oo ka dhigan in qeybo ka mid ah gobolkani shabeellaha dhexe uu ka cortay roobka guga
aad buu mahadsan yahay ya cabdicasiis xasan cabdulleh oo noo soo jeedinaya warbixintaasi markana dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa walaac ka muujiyey weji kale oo cudurka covid sagaal iyo toban ah sida warbixintan ay ku eegayso maryama sheekh cabdi inkasta oo ku sii kordhayo dunida qaybtii labaad ee cudurka covid sagaal iyo toban oo soomaaliyana ay ka mid tahay iyadoo sidii hore hadda uu ka yaryahay soomaaliya ayaa haddana laga cabsi qabaa inuu mid saddexaad ka dilaaco dunida aynu joogno nimco siciid waa mid ka mid a dhakhaatiirta ku takhasustay cudurada guud waxay ka howlgashaa goob gaar loo leeyahay waxay sharxaysaa u kala nuglaashaha cudurkan dadka waaweyn iyo carruurta waxay ku xiran tahay daada cunuga uu jiro daatooyinka la helay waxaa ka mid ah ilmaha ka yar da'da sideed iyo toban waxaan ka hadlayaa da'da kow ilaa sideed iyo toban cudurkan si aad ah uma saameeya hadduu saameeyana khatarta ugu geysanayo waa yar sida markii lala bardhigo qof weyn oo markuu ku dhaco maxaa laa qandho badan qof bac qalalan daal runta inay xanuunto qofka oo urinta uu waayo iyo wax inuu dhadhamiyo neefta ku dhegto xaaladaha culus iyo jir inuu maxaa la dhahaa qofka xataa movement uu sameyn waayo iyaga way ku yartahay laakiin hadda cuniba hal sano ka yar yahay si adagu u saameynayaa si dadka waaweyn sababtoo ah dadka lixdan sano dhaafay iyo ilmaha halka sano ka yar waxay iskaga mid yihiin ayaa halka waxay guud ahaan wadaagaan in immune systemkooda uu aad u liito oo aan ka wado dadka waaweyna wakti badan bay soo noolaayeen oo systemkooda si badan si aad ayaa loo isticmaalo kuwa yarna waa imajuur oo ma korin weli difaaca jirka oo naga difaaco infection iyo cudur walba oo nagu dhici lahaa haddii ilmaha cudurkan horta inuu qofka calaamad kasoo baxdo waxay qaadataa shan ilaa lix maalmood mararka qaarna waxay gaari kartaa afar iyo toban laakiinse haddii calaamadaha hadda soo tiriyo sida qandho iyo qufac qalalan iyo dhunta inay xanuunto iyo qofka inuu urinta iyo dhadhanka waayo xataa haddii ciyaalyaha laga waayo saameyn kale oo sidadka oo waaweyn ama cudurada dhiikarka iyo qabay u geysan laheedo inuu neef aad u dhigto iyo waxaas way ku yaraanayaan waxaana la sheegay in cudurkani ay u nugul yihiin dadka waaweyn gaar ahaan kuwa da'da ah cidna ma dhaaf qof walba wuu saameyn karaa laakiin waxaa xoogaa muhiim ah in la eego inuusan ilmaha yaryar khatar dadka waaweyn ay ugu jiraan aysan ugu jirin iyaga sidoo kale dadka la nool cudurrada qaarkood ayuu aad ugu sii daran yahay maadaama uu yahay fayras dunida ku cusub oo aan daawo loo haynin balse hadda ay dunida la tacaalayso ka hortaga korona iyadoo loo keenay tallaal looga hortegayo cudurka soomaaliyana uu soo gaaray dhowaan
aad bay umahadsan tahay maryama sheekh cabdi oo noo soo jeedinaysay warbixintaasi halka warka idinkaga imaanayana waa idaacadda isna ay joobaar shabeellaha dhexe soomaaliya markana kusoo dhawaada xubinta cayaaraha waxaa la diyaaraa cusmaan cabdalla cusmaan
waa mahadsan tahay cabdiweli axmed hilowle dhegeystayaal xubinta cayaaraha warka subaxnimo idaacadda isna ee magaalada jowhar waxaan ku eegi doonaa kooxda kubadda cagta liverpool ayaa barbaro niyad jab ah waxa ay markaasi ka soo hoyisay kulankii labaad oo xiriir ah waxaana ay gool iyo gool ku kala baxeen kooxda kubadda cagta newcastle oo ay ugu timid garoonkeeda anviil la yidhaahdo redis oo ciyaartii hore barbaro gool iyo gool ah la galay kooxda leeds united oo wakhtigii dhammaadka ay u ogolaatay in goolka ay ka dhaliso ayaa si la mid ah maantana samaysay waxaana ciyaarta oo maraysa daqiiqadii sagaashanaad oo lagu daray lix daqiiqo oo dheeraad ah saddexda dhibcood u diiday ka dheliyey joseph willock oo newcastle ay ammaan kaga soo qaadatay kooxda arsenal liverpool ayaa la hormartay gool uu daqiiqadii saddexaad ee ciyaarta u dhaliyey maxamed saalax waxaana iska khasaariyeen fursado badan oo kale oo gool loo filan karay hase yeeshee newcastle ayaa u qalmaysay in ay ugu yaraan ay goolka barbaraha helayso kooxda martida ahayd ee newcastle ayaa waxaa kale oo wakhtiga dheeraadka ah ee ciyaarta lagu daray ay dhalisay gool ay ka diiday aladavar liverpool ayaa yeelatay konton iyo afar dhibcood iyadoo oo ku jirta kaalinta lixaad waxaana ay hal dhibic oo keliya ka dambeysa kooxda kubadda cagta chelsea iyo westham oo min konton iyo shan dhibcood leh kuna kale jira afaraad iyo shanaad halka ay redis dhibic keliya markaasi ka soo dallacday tottenham oo kaalinta toddobaad u degtay guud ahaan xubintii cayaaraha warka subaxnimona saaxiibayaal intaas ay noo joogto aan dib idinku celiyo cabdiweli iyo qeybaha kale ee warkeenna subax kaare
aad baa umahadsan tahay cusmaan cabdalla cusmaan bal markana xubinta sarifka iyo suuqyada waxaa noo soo jeedinaya cabdicasiis xasan cabdulle
xubinta sarafka iyo suuqyada aalab waxaan ku eegnaa raashiinka qotordaruuriga suuqyada magaalada jowhar lacagaha lagu kala iibsanayo iyo sarafka lacagaha qalaada ee suuqyada jowhar haddii aan ku horumarno qiimaha la kala iibsanayo raashiinka qudradaruuriga xilligan lagu guda jiro ee bisha baraka sana ramadaan kilada timir nooca sajalka ah waxaa suuqada jowhar kala iibsanaya hal doolar oo u dhiganta shan iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga halka labada kiilo ee nooca sajaleysan ee timir waxaa suuqada jowhar kala iibsanaya laba doolar salbukada waxaa suuqada jowhar kala iibsanaya sideed iyo toban kun oo shilinka soomaaliga fiimtada dhaladana waxaa suuqada jowhar kala iibsanaya lixdan iyo shan kun ilaa iyo toddobaatan kun oo shilinka soomaaliga markaana haddii aan eegno sarafka lacagaha qalaada ee suuqyada magaalada jowhar boqolka doolar waxaa gacanka hore kala sarfanaya laba malyan shan boqol iyo sideetan kun oo shilinka soomaaliga halka bixintana la kala sarfanayo laba malyan iyo lix boqol oo kun oo shilinka soomaaliga dhageystayaal waanaga intaa xubinta sarafka iyo suuqyada ee warkaas waxnimo
waa hagaag dhegeystayaal halka warka idinkaga imaanayo waa idaacaddii isnaay markana akhbaaraadka dibadda dab khasaare geystay hayaa ka kacay cisbitaal ku yaala magaalada bakhdaad ee waddanka ciraaq ugu yaraan saddex iyo labaatan qof ayaa ku dhimatay dab ka kacay cisbitaal lagu daweeyo bukaanada fayraska korona uu haleelay islamarkaana ku yaala caasimada bakhdaad ee waddanka ciraaq tobaniyo kale ayaa ku dhaawacmay dab ka kacay cisbitaalka ibnu khatiim in ka badan bukaanada ayaa dhintay kadib markii laga saaray mashiinadii saaidi lahaa ka saacidi lahaa neefsashada wararka ayaa sheegayo in shilka uu ka dhashay mid ka mid ah haamamka ogsijiinta oo qaraxday kadibna uu dab ka dhashay muuqaalo fidiyow ah oo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya shaqaalaha debdemiska oo la dalaadhacaya demidda debka dadkuna ay ka cararayaan dhismaha ra-iisul wasaaraha ciraaq mustafa ayaa ku baaqay in baaritaan deg deg ah lagu sameeyo sababaha ka dambeysay waxauna uu sheegay waxauna uu ku tilmaamay dhacdo naxdin leh madaxa difaaca madaniga ah ee ciraaq ayaa sheegay in warba- ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in dabka uu ka kacay qaybta daryeelka degdega ah ee cisbitaalka ilaa iyo hadda shaqaalaha gurmadka degdega ah waxa ay badbaadiyeen sagaashan ka mid ah boqol iyo labaatan bukaan sida ay qortay wakaaladda wararka ee i n a qiyaastii soddon bukaan ayaa ku jirtay qaybta daryeelka degdega ah taas oo lagu talagalay kiisaska ugu daran ee covid sagaal iyo toban waxaana sidaasi u sheegay wakaaladda wararka a f b ilo wareedso ka soo baxay cisbitaalka dhaawacyada iyo bukaanada aan waxyeelada gaarin ayaa waxaa loola cararay cisbitaal kale oo u dhow cisbitaalka ibnu kadiim dhegeystayaal guud ahaan warka subaxnimo oo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda isnaa ee jowbar shabeellaha dhexe ee soomaaliya waanigeynta warka waxaad la socodsiinaya anigoo cabdiweli axmed diluule timcadde cismaan waa uu soo saaray halka uu farsameynaya injineer seki intaan war ceenkan oo kale aan ku kulmi doono sidaa iyo ammaan allah